dhacdooyin sababay dhimashada dad rayid ah oo salka ku haysay aanooyin qabiil ayaa ka dhacay deegaano hoostaga degmada ballanballe ee gobolka galgaduud waxgaradka degmada ballanballe oo ka murugaysan mashaqadii ka dhacday halkaas islamarkaana kulan ka yeeshay islamarkaana kulan ku yeeshay degmada guraceel ayaa baaq nabadeed iyo raaligelinba u diray bulshada ballanballe iyaga oo ku baaqay in nabadda la wada ilaaliyo magacaygu waa axmed nur ciise geedi waa gudoomiyaha samadoon ayaan la ceyr koonfurta balanballe walaalaha qaaliga reer mareexaan waxaan meeshaan inkaga diraynaa raaligelin buuxda oo dhammaystiran kheyr badan allah in siiyo iyo tacsi waxaan u diraynaa walaalahaas mareexaan oo balanballe iyo deegaamada hoos yimaada dhibtii ka dhacday maalin dhawey deegaankaas iyadoo lagu jiro xal gobol nabadeed waqti badan ay qaadateen samadoon gruubka samadoon oo wax wanaagsan ka waday oo meel fiican oo mataqaanaa shaqada uu ka bilaabay oo dadkii deegaanka ahaa iyo dadkii hoose iyo dadkii dariska ahay ay wada hadalsiinayeen xalkooduna meel qurxoon uu marayay dhacdadii dhacday oo kiiskeeda uu reerkan lahay ayaan annagoo ka soconna yaan baaq nabadeed diraynaa waxaan diraynaa baaq nabadeed oo ku aadan wixii ka dhacay balanballe agagaarkiisa dhimashadii naxdinta lahayd iyo dhaawicii naxdinta lahayd oo annaga reer balanballe ah oo beeluno waqooyi ka degan tahay beeluno koonfur ka degan tahay isugeyn dad annaga ah ay waxgaarsiiyeen dad kaloo annaga ah na wax ku dhaceen baaq ku aadan ayaan u diraynaa waxgaradka iyo odayaasha ku soo jeeda degmada ballanballe ee gobolka galgaduud ayaa waday maalmahanba dadaalla ay ku doonayaan in ay kaga hortagaan colaado dhexmarta beelaha halkaa wada dega oo salka ku haysa dhibaatooyinkii ka dhacay degmada ballanballe ee gobolka galgaduud